galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal markastoo aad naga maqlaysaan waa maalin sabdi ah bisha maarso waa kow iyo labaatan sanadka labada kun shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika magaalooyinka ku yaalla qaarkood idaacaddayada galabnimona waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada kala duwan ee aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka yeman kadib qaraxyadii dadka badan ay ku le'deen ee shalay ka dhacay magaalada sanca weeraradii shalayto ka dhacay magaalada sanca ee lagu weeraray ee masaajidadii ee lagu tukanayay salaada jimcaha ilaa iyo hadda aad ayaa looga dareemayaa gudaha magaalada sanca waxaa jira maleeshiyaad fara badan oo taabacsan xuutiyiinta oo taagtaagan guud ahaan ama inta badan waddooyinka ee magaalada sanca kuwaasoo dadka caadiga ah iyo gaadiidkaba baaraya
qodobada iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in dagaal uu maanta mar kale laba maleeshiyo ku dhex maray tuulada deefo oo qiyaastii shan iyo soddon kilomitir u jirta magaalada beledweyne dagaalka ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo aan lahaynin tiro sugan dagaalka ayaa bilowday waa berigii hore ee saaka colaadda defo ayaa soo taagnayd labadii sano ee lasoo dhaafay waxaana fashilmay iskudayo badan oo la sameeyey in colaaddaasi lagu qaboojiyo dhinaca kalena isla gobolka hiiraan ciidamo si weyn u hubaysan oo xoojin ah ayaa gaadhay maanta magaalada buulaburde ciidamadan waxay ka socdaan dalka jabuuti waxaana la filayaa in ay howlgallo ka sameeyaan deegaanadaasi si ay u xaqiijiyaan in la iskaga socdaan idhaahdee magaalada buuroburde iyo magaalooyinka kale ee gobolka
ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay qaraxa ka dhacay maanta magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qaraxan ayaa ka dhashay bambagacmeed la tuuray oo lala beegsaday goob suuqa dadka dhintay ayaa la sheegayaa inay yihiin rayd dadkii weerarka geystayna waxaa la sheegayaa inay ka baxsadeen goobta la weeraray oo ah goob canshuuraha lagu qaado oo ku taala mid ka mid a suuqyada magaalada afgooye
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa sheegay inay jiraan qodobo xasaasi ah oo la isku mari la'yahay si heshiis looga gaadho arrinta hubka nukliyarka ee iiraan xogayaha ayaa hadalkan wariyaasha ugu sheegay magaalada luusiana ee dalka switzerland maanta oo sabti ah wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey inay jiraan faraq weli u dhexeeya labada dhinac sidii heshiis looga gaadhi lahaa arrintan isagoo leh waa in qodobada asaasiga ah iminka go'aan laga gaadhaa kerry ayaa hadalkan bixiyey wax yar ka hor intii uunan u duulin magaalada london si uu kulan ula qaato quwadaha waaweyn ee b la yidhaahdo oo ka kooban quwadaha la xaajooniya dalka iiraan
wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada kuuriyada koonfureed shiinaha iyo jabaan ayaa maanta oo sabti ah kulan ay diiradda ku saarayeen dhimista xasaradaha gobolka iyo muranada dhinaca dhulka iyo kuwa taariikhiga ah ku yeeshay magaalada siyool saddexdan diblomaasi ee sarsare ayaa kulmay kadib kulanno isdaba joog ahaa oo labalaba dhinac ah ay u yeelanayeen tan iyo bishii abriil ee sanadkii labada kun labiyo tobankii inkastoo saddexdan dal ay leeyihiin cilaaqaad dhaqaale oo xoogan ayaa xiriirkooda wuxuu ahaa mid ay ku xiran yihiin muranno dhinaca lahaanshaha dhul badeedka ah oo kuuriyada koonfureed iyo jabaan kala dhexeeya shiinaha iyo isnacayb taariikhi ah oo ku salaysan xilligii ay jabaan gumaysan jirtay kuuriyada koonfureed islamarkaana ay qabsatay qaybo ka mid a shiinaha ka hor iyo kadib dagaalkii labaad ee adduunka saddexda mas-uul ayaa si qoto dheer uga wada hadlay si xal loogu sida xal loogu heli karo khilaafaadka iyo muranada halista ku ah xasiloonida iyo waxwada qabsiga wadamada gobolka ma jirto natiijo laga filayo shirkan saddex geesoodka ah waxaase loo arkaa bilowga shir sanadla noqon doona oo arrimahan ay dhinacyada isla jexjeexi doonaan ciidan ka socda dalka jaad ayaa helay in ka badan xabaalo wardareedyo ku yaala damasak magaalada la yidhaahdo ee ku taalla dalka nigeria halkaas oo lagu aasay in ka badan boqol qof ciidamada ayaa goobtan gaadhay kadib markii ay dagaal la galeen maleeshiyaadka boko xaram ciidamada dalka jaad waxay sheegeen in qaar ka mida miidadka qoorta laga jaray xabaalo wadareedyadan ayaa laga helay meel ka baxsan magaalada islamarkaana ay dul marto buundo ama bridge goobjoogayaal ayaa sheegay in sida ka muuqata meydadka dilkan loo geystay wakhti aan sidaas u sii fogeyn maleeshiyaadka boko xaram ayaa magaaladan qabsaday bishii noofembar ee sannadkii ina dhaafay
halkaaad warkaasi ka dhagaysanayseen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ayaa mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal idin lahaantiinba kooxda daacish ee ka dagaalanta syriya iyo ciraaq ah garabkeeda dalka yemen ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro ismidaamin ah oo shalay ka dhacay laba masaajid oo ku yaala magaalada sanca ee xarunta dalka yemen qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay dad ku dhow qof waxayna meelo kale oo yemen ah ka taagan rabshado iyo xiisado dagaal waryahayaga jacfar kukaay ee sanca nooga soo warrama ayaa goor dhoweydii ga warramay rabshadihii ugu dambeeyey ee dalka yemen iyo wixii kusoo kordhay
waa maadsantaha colaa dabcan weeraradii shalayto ka dhacay magaalada sanca ee lagu weeraray masaajidadii lagu tukanayay salaada jimcaha ilaa iyo hadda aad ayaa looga dareemayaa gudaha magaalada sanca waxaa jira maleeshiyaad fara badan oo taabacsan xuutiyiinta oo taagtaagan guud ahaan ama inta badan wadooyinka magaalada sanca kuwaasoo dadka caadiga ah iyo gaadiidkaba baaraya waxaa xiran aaga ku dhow labadii goobood ee shalayto qaraxyadu ay ka dhaceen oo labada masjid ay ku yaalaan oo gaadiidka iyo dadkaba laga weecinayo ilaa iyo hadda waxaa jira dhaqdhaqaaq kale oo ay maleeshiyaadka xuutiyiintu wadaan waxa ay qabqabteen shalayto qaraxi kadib ilaa iyo maanta dad toban ku dhow oo la sheegay inay yihiin dad u dhaqdhaqaaqayay dhinaca xorriyadda iyo xuquuqda aadanaha kuwaas oo aada uga soo horjeeday falalka ay xuutiyiintu wadaan iyo afgembiga waxa loogu yeeray ay ku dhaqaaqeen dadkaasi xabsiga ayay yaalaan waxaa kaloo ay xoog ku galeen guri uu leeyahay wadaad aada looga yaqaano gudaha dalka yemen oo cabdilmajiid zandani la yiraahdo oo isagu dhanka sunnada ah ama suniyiinta ah waxa inkastoo isagoo aanu guriga ku sugnayn xilliga ay gelayeen amaba ay weerarayeen waxa ay qabqabteen oo halkaa ay ka kaxaysteen dhalinyaro fara badan oo ahaa kuwii ilaaladiisa ahaa oo guriga gaarka ka hayay magaalada sanca dabcan waxaa jira arrintaa kasii muhiimsan oo aada looga hadalhayo maadaama qaraxyadii shalayto ay sheegteen ururka daacish ama isis la yidhaahdo oo isagu lagu yaqaano dhinaca iyo wadamada sham iyo ciraaq arrintaasi aad ayaa wadanka yemen guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada sanca looga hadalhayaa cabsi xoogan baa jirta oo soo wajahday taageerayaasha xuutiyiinta oo ku aadan in haddiiba ay dhab tahay in daacish ay falal noocan oo kale ah ka geysanayaan gudaha magaalada sanca waxyaabaha kale ee xigi kara maadaama ay sheegeen inay bartilmaameedsanayaan qolyahan shiicada ah ee dhibaatada ku haya sida ay hadalka u dhigeen ee dadka suniyiinta cabsidaasi aad ayay u taagan tahay hadalhayntuna ilaa iyo hadda waa ay socotaa magaalada sideeda kale ilaa iyo hadda wax kale oo amniga wax u dhimaya oo ka dambeeyey qaraxyadii shalayto marka laga reebo baaritaanadaasi ay wadaan xuutiyiinta iyo guryahaasi ay galeen iyo raggaasi ay abduubteen sida la sheegayo ma jiraan colad
jacfar sidaan ogsoonnahay kow iyo labaatanka gobol ee yemen ay ka koobanto dhowr ka mida unbay xuutiyiintu gacanta ku hayaan oo sanca ku jirto qaar kale dagaala ayaa ka socda oo waa lagula dagaalamaya maxaad nooga biirin kartaa wararkii ugu dambeeyey ee dhacdooyinka kale ee gobolada ka dhacaya dabcan inta ay sida rasmiga ah gacanta ugu hayaan oo ay hadda iyaga maamulkooda hoos keeneen waa afar ilaa iyo shan gobol laakiin gobolada kale ee afarta weli si dhamaystiran umaanay qabsan maamulkoodana si buuxda ugumaanay baahin weli dagaalo ayaa ka socda oo looga soo horjeeda iyaga sida gobolka baydo oo kale idlaf ahaanteeda waxaa ka jira fadqalalooyin looga soo horjeedo xuutiyiinta xudaydada sidoo kale waxaa jira dad iyagu kasoo horjeeda dhaqdhaqaaqaasi laakiin inta sida rasmiga ay gacanta ugu hayaan oo hadda si buuxda iyagu u maamulaan waa afartaasi gobol waxaa ugu soo xiga dhanka magaalada sanca gobolka la yidhahdo tacis oo isagu u ah dhufays ama gaashaan gobolada koonfureed ee dalka yemen oo hadda madaxweynaha dalka yemen uu joogo islamarkaana mucaaradka ugu weyn ee xuutiyiinta halkaasi ay isku urursadeen kadib markii madaxweynuhu uu gaaray magaalada cadan kuna dhawaaqay in cadan ay tahay caasimad kumeel gaara oo yemen ay leedahay tacis waxaa gaaray shalayto ilaa ilaa ilaa ilaa xalayto maleeshiyaad aada u fara badan oo ku socdaalayay baabuur koob iyo afartana oo isugu jiray kuwa waaweyn ee askarta qaada iyo weliba kuwo yaryar waxa ay gaareen oo ay galeen xero ay leeyihiin ciidamada ammaanka gaarka ah oo iyagu la sheego weli in ay ka amar qaataan madaxweynihii hore ee xilka laga riday cali cabdalla saalex kuwaasoo maalmo ka hor magaalada cadan ee laga qabsaday xaruntii ay ku lahaayeen rag fara badanna looga dilay halkaa ayay gaareen waxaa kaloo hadda magaalada sanca la sheegaya inay ku diyaarsan yihiin shan boqol oo dagaalyahaan oo xuutiyiinta taageersan oo diyaarad ay halkan ka qaadayso oo ay ticis geynayso waxa ay ticis ugu fadhisaa muhiimad gaara oo ay doonayaan haddii ay ticis qabsadaan in ay u fududaanayso markaasi inay gaaraan gobolada kale ee koonfureed ee dalka yemen oo cadan ay ugu horeyso waxaa jira banaanbaxyo xoogan oo dhalinyarada gobolka ticis ay isugu soo baxeen saakayto ilaa iyo haddana socda kuwaasoo isku gadaamay xeradaasi ay galeen xuutiyiinta ciidamadii ammaanka gaarka ahna ay horey usii joogeen iyagoo diidan dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta iyo isballaarinta xuutiyiinta gobolkooda ay ku gaarayaan cadan lafahanteeda weerar ayaa lagu qaaday dekeda weerar ayaa lagu qaaday laakiin waa la fashiliyey oo ciidamadii halkaa jooga ayaa ka hortegay oo weerarkaasi sidii la doonayay umaanu dhicin raggii weerarka soo qaadayna waxaa la sheegay in dhammaantood halkaasi lagu dilay qaarkoodna gacanta lagu soo dhigayba iyagoo nool
kaasi wuxuu ahaa waryahayaga sanca jacfar kuukaay oo qadka taleefanka magaalada sanca goor dhaweyd iigu warramayey
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadayadii galabnimo washington si toos idinka imanaysa haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan caashe cud ayaa inoo soo diyaariyey oo nala socodsiinaya
waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud oo garabkaiyo midagtadhada warqadda ugu horraysa caasho maadiga masaaniga waxay ka timid anaba gacanta ku haya ugu horrayn baa layidhi aad baad u salaamantihiin caasho cuud iyo ibraahim daandure waa idinka guddoonnay marka xiga waxaan galab walba casariyaha u cabnaa baa layidhi in aan sheekadiinna iyo hambalyada idinla wadaagno waata aad baa u mahadsan yihiin hambalyadan hoos ku qoran baa la yidhi anaa ujeeda waxaa ku qoran dadka ku qoran waxay kala joogaan baa la yidhi maraykanka kanada yurub iyo somalilan iyo meelo kala duwan waxaana dadka ugu horeeya ee warqadan ku jira ka mid ah adeero baa la yidhi sidiiq axmed galeexe xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi axmed galeexe xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo baashe axmed galeexe xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cilmi axmed galeexe xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ibraahim axmed galeexe xaaskiisa iyo caruurtiisa yuusuf axmed galeexe xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xabiibo galeexe iyo caruurteeda iyo faadumo galeexe iyo caruurteeda waa dhammaan ilmo galeexe hooyo canab jaamac yuusuf iyo sucaad cabdiraxmaan galeexe iyo odageeda siciid axmed aadan iyo naciima cabdiraxmaan galeexe iyo caruurteeda iyo axmed cabdi galeexe iyo caruurtiisa iyo sharmaarke cabdi galeexe iyo gabadhiisa baa la yidhi iyo maxamed cabdulaahi galeexe iyo ugu dambeyntii sumaya cabdulaahi galeexe dhammaantoodna waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan boqoradda baa la yidhi ugbaad cabdiraxmaan galeexe iyo boqorka cabdalle boqor maxamed oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa heesta iyo ducadana waa xaggiinna baa la yidhi waa tahay ibraahino heesta bacsanayn goordho u saari doonaa hasaatee dhinaca waraaqaha mar kale caasho waxaa tiri inaan idinla casriyeysano oo aan shaa isla cabno ayaa warqadda haddaad akrinaysaan u malaynaya haa waxay yidhaahdeen barnaamijkiinaan casriyaha ku cabnaa hadde marka waa casriya inay haddaad haddii la yidhahdana xataa koobka dhoobka laguma caba waxaa lagu cabaa koobkii Fiinjan.
koobkii cadcaddaa ee dhalada ahaa koob sheexa laga arkayo rinjiga iyo cadeyska midku yahay Eh, waxaan leenahay eh, dhegeystayaashaasi warqadda noo soo qoray eh, casriyahaasi cabaya inay laba koob ay shaah rinji ka buuxiyaan oo waxaaba ay ii sawarin miiska fahan uma saaraan.
taqaanaa Way markiiba yidhahdaan, kaasna caashaa iskale kana daanduraya ma iskale ima joogno halkaan aan ku cabaynaaye waxaa markiiba muuqaalka ii sawirmay casariye marka la yidhaahdo qiimaha uu casariyaha leeyahay ee hortimid marka dhulka la joogo tamiis la dul yimaado la wada fadhiyo lagu sheekeysanayo qofkii soo biira soo marayso kursiga inta loo soo jiido shaaxa loo shubayo saad u sheekeynaysaa innaba caadi maaha soo ma saad u sheekeynaysaan caashoo ka garanaya waxaa tahay dadkii bakeerigii shaahaya kulul dhafoorka saari jiray wax dhaaxaan arkay iyadoo la saaranayo ibraahimo
warqadan waxay naga soo gaartay hooyo muumino jaamac faarax iyo hooyo warsan maxamed cali iyo waxay yidhahdeen shukri gardarro iyo odageeda iyo caruurtooda iyo xaawo gardarro iyo caruurteeda iyo mahad gardarro xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abshir gardarro iyo xaaskiisa iyo waxay yidhahdeen iyo waxay yidhaahdeen goodluck gardarro iyo genyadiisa iyo cabdirashiid gardarro iyo cusmaan gardarro iyo naciimo gardarro iyo ayaanle gardarro oo boqole loo yaqaano iyo cabdikariim gardarro iyo iyo darmaan bari bari iyo waxay yidhaahdeen hodan kalaankal iyo dhammaanba ilmo kalaankal caydiid maxamuud cali iyo igraam caydiid iyo salme caydiid iyo waxay yidhaahdeen cabdinuur caydiid iyo dhammaanba reer caydiid iyo naado xuseen iyo dhammaanba waxay yidhahdeen ilmo xuseen maxamed cali waxayna jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan barqad muuse gardarro iyo waxay yidhaahdeen suuban cimraan salaad cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada boosaaso waxayna leeyihiin guurkiina guri khayr allaha ka dhigo aamin ayaa leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya ma warqad baan raaciyaa mise heesta ugu horreysaan ibraahimo daf noo soo siiyaan heesta ugu horreysa noo soo qabo waa hayaano waa habeen dhex dunidu ye Awow, awow.
hordhaciyo hambada ruux ma Loo- wadaahel ruux ma wadaale halkaas heestaas eray hadda maxaynu yeelaa Mm, mm, mm, mm. inta maharsanaa inta soo socota dhegeystayaasha hanala maqleen codadka labada fanaan xaliimo khaliif magool iyo cismaan maxamed cabdikariin gacanlow
maxaa kula hagcaagsan
waa halkiisii heshiiskii dhexdeenu hana qaadayo halis baan ahayn waa halkiisii heshiiskii dhexdeenu hana qaadayo halis baan ahayn hadal miyaan karaa sudda miyaan aqaan hadal miyaan karaa sudda miyaan aqaan dhaqaygu hoqaado aday edaygi ku raacdee hadda halkaynu joognaa ma ma hiilinba ma hibsana ma dhulkii hoosa waabaneeda daabe hadda halkaynu joognaa ma hiilinba ma hibsana ma dhulkii hoosa waabaneeda daabe
وحيانو وهبن دحد إذي هردعيو هم بدأ واسمه وذاهلي وحيانو وهبن دحد إذي هردعيو هم بدأ واسمه وذاهلي hagaaji baan lahaa hirgeli baan lahaa heshidka dhexdeedna ada ii hor joogsan aye hagaaji baan lahaa hirgeli baan lahaa heshidka dhexdeedna ada ii hor joogsan aye maxaa kula hagaagsan hadda maxaynu yeelaa maharsan ah mahirqan ah mahoy galayn maxaa kula hagaagsan
wahalbowla kaaniheemaye dhigahaabayeen inqan waaye wahalbowla kaaniheemaye dhigahaabayeen inqan waaye nabar horaan qabaa hurguma soo kaxso nabar horaan qabaa hurguma soo kaxso nabtaydii hor qaado aday eddi ku raacdee hadda halkaynu joognaa ma hiilinba ma hibsana ma dhulkii hoosa waabaneeda daabe hadda halkaynu joognaa ma hiilinba ma hibsana ma dhulkii hoosa waabaneeda daabe
waa tahay waa tahay intaasaanu ku dhaafno codadka labada fanaan xaliimo khaliif magool iyo cismaan maxamed gacanlo ibraahino hees bay ku bannaaneed sooma weliba waa heesihii hore oo dad badana waxay leeyihiin heestan goormana ugu dambeysa hadda heesaha heestii hore marka la yihahdo wax macnaha waxay u dhadhamaysaa sidii inay duug tahay marka waa hees muddo hore la qaaday laakiin mar waliba eh, soo taagan sooma xusuusta dadka aad iyo aad ugu jirta oo miiskaan lala soo fadhiisan karin xusuusta dadka mar kasta ku jirta waa runtaa sidaadoo kale eh, adigu laftaada waa madaxaad u ruxaysay aad iyo aad taas manaa diidan waxa uu wadajir ugu luqeynayay heestaasi mahar sanaac cusmaan gacanlo iyo xalimo khaliif magool dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo siraad sheekh barkhad cawaale iyo waxa ay yidhaahdeen ah, cureeji maxamed sheekh saalax iyo odageeda maxamuud sheekh cabdi geed wareershe iyo waxa ay yidhaahdeen ah, safiya cilmi caynaan iyo jamaal sheekh cabdi iyo maxamed sheekh cabdi iyo safiya sheekh cabdi iyo axmed cumar iyo ifraax waxay yidhaahdeen iyo ilmo sheekh cabdi iyo waxay yidhaahdeen axmed cumar iyo ifraax ilmo sheekh cabdiya waxaana dadkaasi ay kala joogaan bay yidhaahdeen minnesota maraykanka riyaad sacuudi arabiya jabuuti hargeysa waxaana jecel yihiin inay taanid u diraan ismaaciil sheekh cabdi iyo hodan cali xasan oo arooskooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen dalka jabuuti waxayna leeyihiin arooskiina eebe waxaan kaga baryaynaa inaad kala heshaan ubad kheyr qaba waxaan leenahay annaguna aamiin anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkan horteeda yaalla waxa uu ka yimid oo ugu horeeya asxaabta ku jirto fara badan axmed saciid cige iyo cabdisalaan ibraahim hirir wow waa laysa soo gal waa wariyaashii ibraahimow Hmm. axmed saciid cige cabdisalaan ibraahim hiriri axmed xasan cawke waa asxaabteydii oo dhan
waa tahay raggii rugcadaag ahaaba halkan ku jira waa tahay dhammaantood haddayna maqlayaan ibraahim ow salaan qaali ah baan hawada u marayna inaa asxaabtaasi iyo asxaabta kalean akhrin doonaba waxaa kaloo ku jira cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir iyo faysal maxamed cabdulaahi fadhfadhle iyo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed xasan cali weji Hmm. iyo sidoo kale cabdixakiin maxamuud shirwac warqadan ibraahim ow meel unbay ka soo dustay marka taasaa laysugu dusinayaa halis iyo maxamed cabdi sheekh ilig iyo xasan cali bulbul iyo maxamed cabdi boosh iyo yaxye sheekh ismaaciil iyo nimca cumar maxamed waa nimca samriye iyo sidoo kale sagalah mustafe xasan nuur iyo hibe haaruun ibraahim iyo cabdirashiid ismaaciil wuxuu ku magac dheer yahay cabdirashiid cayinte wuxuu ku magac dheer yahay cabdi cabdirashiid cayinte waa tahay dhammaan wariyaashan aan ibraahim oo soo akhriyo oo dhan oo ku sugan somalilan iyo waddanka britain waxay ambalyo iyo bogaadin u dirayaan wariye faysal maxamed aadan waa faysal fifa iyo marwadiisa uu calmaday baa la yidhi fatxa cabdulaahi xasan nuur oo meherkooda uu ka dhacay hotelka baa la yidhi mansuur hargeysa sideed iyo tobankii bishan maaj ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka meherkaasi waxaana u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii lagu gaaro aqalgalka waara dhambaalkan wuxuu ku bilowday waxaan salaaminaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka caashucuud iyo daandurey kadibna waxay yidhaahdeen waxaan nahay hooyo muxubo xasan leystaan iyo hooyo kiin xasan leystaan iyo waxay yidhaahdeen hooyo keef xasan leystaan iyo ayey faaduma gamadiid iyo faysal cabdi muuse iyo cabdiraxmaan cabdulaahi nuur iyo faaduma cabdulaahi nuur dhammaanna waxaa aan taaniyad u diraynaa bay yidhahdeen maxamed cabdulaahi nuur fidow iyo maryan muumin xasan raage oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen jalalaqsi wiilkaasina waxaa loo bixiyey muscab maxamed waxaana leeyihin allah ka dhig kii soo barbaara aamin aniguna aamin ayaan raacinaya warqadanna waa warqada gaaban hase ahaatee ibraahim oo marka haddii lasoo yaryareeyo farta la tatashiilo waxaa laga yaabaa looxa markaad qur-aanka dhigan jirtay hanqaasta hanqaastaha iyo qalinka markaad soo qaadato looxa marka aad rabto in aad dhowr aayadood deeqsiiso waa la tashiili jiray marka aad rabto in aad hal aayad iyo in yar aad ku qortana waxaa loo qori jiray maxaa la dhihi jiray taag taag taag taag taag taag baa loo qori jiray marka fartani waa sida loox lagu soo shiilo dhowr aayadood oo kale waxaa tahay warqad hambalyo ah baa la yidhi oo aroosa marka ugu horeysa baa layidhi waxaan halkan ka salaamaynaa bahda v o a soomaali gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha caashacuud iyo master daandure baa la yidhi waxaan idinka guddoonay halkan waxaa warqad tahaniyad aroosa ka diraya baa la yidhi annaga oo kale ahee waxaa ugu horeysa hooye kaamile isaaqa ifiye aabe bilow cali rone iyo hooyo luul xasan mursal iyo aabe cabdi saadey iyo maxamed cabdi saadey iyo bishaaro aadan xuseen iyo nimco aadan xuseen iyo yuusuf aadan xuseen iyo maryan aadan xuseen iyo sidoo kale sayid cali aadan xuseen iyo zakariya aadan xuseen cabdulaahi bilow cali eedo sacdiye xuseen dubbad iyo cabdulaahi dubbad sharmaarke iyo sudays maslax maxamed iyo maslax maxamed cali iyo baa la yidhi qoraha warqadan waa cumar cabdixarbi jaamac dhammaan dadkaasi waa sidaan kuu sheegay sida way tashiilantaha warqadan haddana in yaroo kooban bay warqada kaga qoran tahay dhammaan dadkan iyo ehelada kaleo fara badan baa la yidhi oo dhammaantooda ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa waxay tahaniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan baa la yidhi cabdinaasir aadan xuseen iyo xaliimo waa xaliimo kiin cabdi saadey oo arooskoodu ka dhacay magaalada beled xaawo gaar ahaan baa layidhi xaafadda sideedaad amaba waa xaafadda sideedaad ama s- waa- qoraalka bay iisoo waaweynay waa tahay damiin ma ihin taas waan ka roonahay xaafadda sideedaad taariikhdu markay ahayd bishan maaja saddexdeedii sanadkan laba kun shan iyo tobanka maalin khamiisa bay yidhahdeen arooskaasi uu dhacay waxay leeyihiin ah, arooskaasi allah ka dhigo midkii waare ee wanaagsanaad annaguna aamiin ayaan raacinayna waa tahay dhinacii heesa ayaan ku noqonaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa heesta aroos iyo codkii dalmaryare haddaan reer la wada dhisin jacayl laba israadsanin raaca maanta nooliyo adduun laguma raageeye haddaan reer la wada dhisin jacayl laba israadsanin raaca maanta nooliyo adduun laguma raageeye caruskii muraaxiyo ramaadiyo barwaaqiyo owladu raagta oo wacaan rabbi haydinku deeqeeye caruskii muraaxiyo ramaadiyo barwaaqiyo owladu raagta oo wacaan rabbi haydinku deeqeeye ragiinan iyo dumarko riigka siiya sacabko raah kuraaga roob wacan sidiisii mashxarada raaciya ragiinan iyo dumarko riigka siiya sacabko raah kuraaga roob wacan sidiisii mashxarada raaciya ducarubadaatiyo ricirada ka timid maan anna soo ridridaya aamiinta raaciya ducarubadaatiyo ricirada ka timid maan anna soo ridridaya aamiinta raaciya labadii isku raagta amiin amiin labadii isku raysa amiin amiin labadaanka la raagin amiin amiin isku roonaata ahaada isku sii raagta ahaada isku raaxaysta ahaada isku soo roora ahaada labadii isku raagta amiin amiin labadii isku raysa amiin amiin labadaanka la raagin amiin amiin isku roonaata ahaada isku sii raagta ahaada isku raaxaysta ahaada haddaan reer la wada dhisin jacayl laba israadsanin raxmadda meesha taaliyo farxad lama riyaaqeeye
intaas haddaan ka gudubno codkii dalmarayraga iyo heestii aroos warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasha haye waxaa warqad aad loo soo qurxiyey ay markana naga soo gaartay oo gacantayda ku jirta cabdiqani xasan cilmi wuxuu ku magac dheer yahay cabdiqani dowlad iyo xasan maal dhidaar waa xasan maal dhidaar iyo yaxye sheekh ismaaciil iyo maxamed caabi digaale iyo cabdirashiid cabdiwahaab xuseen iyo cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed fantastig iyo maxamed yuusuf bakayle iyo cabdiraxmaan carab daa'uud iyo sakariye sheekh maxamed sakariye jaylaani uu ku magac dheer yahay iyo sidoo kale badri koosaar maxamuud iyo cumar cali waa cumar cali xasan waa cumar serbiya iyo maxamed faarax caamoode waa maxamed faarax coomaade iyo cabdishakuur haybe maxamed iyo mukhtaar ismaaciil cali iyo maxamed aadan warfaa dhammaan wariyaasha iyo asxaabta kaloo fara badan oo ku sugan baa layiri somalilan iyo waddanka britain warqadan goor dhaweyd baan akhriyo waxay hambali iyo bogaadin u dirayaan wariye faysal maxamed aadan faysal fifa iyo marwadiisa uu calmaday baa layiri fatxa cabdulaahi xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa isla hambaliyo taa lamida waxaa diraya ibraahin oo haddaan raaciyo oon isdabadhiga warqadan maxamed cabdulaahi soo fariistay iyo cabdiraxmaan maxamed cige iyo mukhtaar cabdiraxmaan maxamed iyo mubaariga nirig iyo sidoo kale maxamed xasan ismaaciil iyo leyla cariif iyo axmed diiriye ciil tire iyo ugu dambeyntii xuseen cabdulaahi darwiish dhammaantoodna sidaan carabka hore ugu dhuftay waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan wariye faysal maxamed aadan faysal fifa iyo fatxa cabdulaahi xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkiina waxaan u rajaynaynaa midka uu ku xigo arooska waara aamin waxaa noo baaqayaa maryan cabdinuur iyo malyuun cabdinuur iyo axmed cabdinuur iyo cabdulaahi cabdinuur iyo xasan cabdinuur iyo aadan xuseen iyo aadan isxaaq iyo hooyo khadiijo xasan iyo aabe cabdinuur dhammaan reer cabdinuur waxa ay joogaan degmada ufrow iyo sacuudi arabiya iyo kenya waxayna jecel yihiin inay hambalyo u diraan isxaaq cabdinuur iyo waxay yidhahdeen xabiibo ibraahim oo wiil ugu dhashay dhagaxley kaam xaafadda ee kow iyo toban wiilkaasna waxaa loo bixiyey siyaad isxaaq waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhigo kii soo barbaara annaguna aaminayaan raacina ibraahim bal heesta xigta noo raaci waxaan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa heestaan kudhigeedu yahay jacayl lama muusi karo waxaa ku luqeynaya nimco yaasiin iyo cabdinuur allah
jacaylama muusi kara oo sidii mayay gudaa mirood buu kugu dilaa jacaylama muusi kara oo sidii mayay gudaa mirood buu kugu dilaa midyadaa buu sitaa hal bowlaha kaa marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midyadaabuu sitaa hal bowlaha ka marshaa micida waa loo dhintaa haa masiibadu way jirtaa midhaha geedsaree ku yaal mar baad u mililicdaa dadkana waad uga midee midhagedare ku yaal mar baad u mililidaa dadkana waad uga midtee waxaan ku mataalayaa nin maqanoo meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tuqaa waxaan ku mataalayaa maqanoo meel fog jira hase meher kaga teg yihiin miyaa malab loo tufaa dhemacan loo saydhiya aqooy muradka lagu xidhaa macan loo saydhiyaa haa muraadka lagu xidhaa
imayracayo imiray mawjada xusan ku dhacay adigu waad maabise imayracayo imiray mawjada xusan ku dhacay dhexdooda ku maxaya ilaa madaxay qarsoon madgaabshi mugi jacay heel intaan migsaday ku mumay dabeed muudsaday margaday maragtiisaygu xidhan kumadheano ismood dabeed muudsaday margaday maragtiisaygu xidhan kumadheano ismood basidayda hadduu ku mudo dushaaday ka muuqalayd murtida waxaan uga socdaa haama moogin midhkan jecla asidayda hadduu ku mudo dushaday ka muuqalayd murtida waxaan uga socdaa wa ima mogin mirka jeclay xaggee baan adii ku marin ooy qalbigu una qubay xaggee baan adii ku marin ooy qalbigu una qubay
waa tahay intaasi haddaannu kaga gudubno codadka baxsan ee labada fannaan cabdinuur allaale iyo nimco yaasiin caraale waxaan markaana gudagelaynaa waraaqaha inoo harsan ibraahino mid ka mid a haddaan soo qabto waxaa halkan hambalyo aroos ka daraya baa la yidhi hooye xasno macalin maxamed iyo habaryar muumino maxamed iyo habaryar ister maxamuud maxamed ister m maxamed iyo abti cabdiraxmaan iyo xaaskiisa iyo cabdiwahaab cabdulaahi cali iyo xaaskiisa iyo ashraf cabdulaahi cali iyo xaaskiisa mulki cali iyo ayaan cabdulaahi cali iyo saygeeda maxamed iyo amaal cabdulaahi cali anise cabdulaahi cali iyo cabdulcasiis cabdulaahi cali iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali iyo amran cabdulaahi cali iyo salaad axmed iyo xaliimo maxamed iyo dhammaan baa la yidhi qoyska oo dhan oo isku duuban waxay tahniid aroos u dirayaan boqorka axmed cabdulaahi cali iyo marwadiisa zaynab calawi aadan oo arooskoodu ka dhacay waddanka maraykanka waxaanan leenahay bay idhaahdeen arooskooda ha noqdo kii lagu waaro ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaa noo baaqayaa hooyo aamine axmed iyo waxay yidhaahdeen xamdi macalin isxaaq iyo hooyo xareedo axmed iyo eedo saruuro macalin iyo maxamed xamdi iyo maxamuud xamdi iyo cabdinuur xamdi iyo waxay yidhahdeen siyaad xamdi iyo zahra xamdi iyo ifka ina cabdulaahi iyo maryan sheekh iyo aamine sheekh iyo hindiyo dhaqane iyo waxay yidhaahdeen cabdi carab iyo najax kidhogo cashay adaa nairobi joogi jiray kidhogo haye kidhoog kidhoog wili laguma dhihin miya ibraahino haye markaad nairobi tagto wax badan baad maqli doontaa haye maxaa loola jeedaa marka kidhoga kidhoog waa wax yar marka axmed yar maa laga wadaa ma malaha waa sidaas axmed yare axmed kidhogo Ya, iyo iyo weriye nasre cusmaan iyo weriye cabdicasiis fantastic iyo dhammaan waxay yidhaahdeen reer haadi macalin oo kala jooga ethoobiya iyo kenya waxayna taaniyad aroos u dirayaan jawaahir axmed cusmaan iyo cabdinaasir xamdi oo arooskoodu uu ka dhacay gaarisa waxaanay leeyihiin ducada waa idinka cashahay ibraahinood bal ducada u raaci waxaan leenahay arooskin allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo gabar iyo caano wiil iyo caano waa tahay dhinaca heesaha markana haddaan jalleecno ibraahinow bal heesahada maanta ga indharoone beerlula ayaan usoo qabananaa dhegeystayaashana codadkii hodan cabdiraxmaan iyo cabdi holland
Jacayl aniga baa
intaasi haddaan ku dhaafno codadka hodan cabdiraxmaan iyo cabdi holanna dhinaca waraaqaha ibraahina bal marka dhinacaaga qaado waxaan dhambaalkan ayaa waxa uu ku bilowday waxaan islaamaynaa shaqaalaha v o a laanta af soomaaliga gaar ahaana bahda hambalyada iyo heesaha caashucuud iyo ibraahim daandurey waanu idinka guddoonnay waxaan naabay yidhahdeen maxamed kaafi cali muumin iyo xaaskiisa muxubo axmed cabdi waxaana jecelnahay bay yidhahdeen in aanu dhambaal aanu u dirno tahniyad ah maxamed shuuriye nuur iyo ruqyo warsame oo toddobaadkan wiil ugu dhashay magaalada muqdisho bay yidhahdeen waxaana wiilkaasi loo bixiyey axmed zaki maxamed shuuriye waxaana leenaha bay leeyihiin farxad ku waara oo allaha ka dhigo wiilkaasina kii dadkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin aniguna aaminayaan raacinaya warqadanna waxay ka timid ayeeyo caasha xuseen cabdi iyo caruurteeda iyo bashiir usgowe cabdi iyo xaaskiisa iyo maxamed cali cabdi iyo xaaskiisa iyo yaasiin maxamed cabdi abuukar iyo caruurtiisa iyo aadan usgowe cabdi iyo caruurtiisa haddaanu akhri ibraahin usgowe macnaheed waxay tahay waa carfaaye haddaan dhaho aadan carfaaye cabdi makhalada ku jira
usgowaha kuwood mara haddii kusoo qoreen mise waa diirsho iyo diiri
soomaaligu waa badan yahay waa tahay isagoo diirsho iyo diiri la kala leeyahi haddana laba magac yahay waa tahay aadan usgowe cabdi iyo caruurtiisa iyo eedo nuuriyo cabdi waa nuuriyo cali cabdi iyo eedo jamiilo cali cabdi iyo cali cumar ibraahim iyo sheekh ciise amiin ibraahim xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo farxaan xuseen ibraahim cabdulaahi isxaaq maxamed cabdixamiid aamin ibraahim iyo maxamed xuseen ibraahim iyo xaaskiisa iyo xabiibo isxaaq maxamed iyo habaryar bakiin sheekh maxamed sheekh iyo ugu dambayntii awowe xuseen kuulow aadan dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada muqdisho garowe baydhabo janna iyo boosaaso kanada iyo maraykanka waxaana tahaniyad dhalasho u dirayaan maxamed cali cabdi iyo farxiyo isxaaq maxamed oo wiil ugu dhashay caasimada soomaaliya ee muqdisho bay yidhahdeen taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan maaje sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo bixiyay bay yidhahdeen wiilkaasi maslax maxamed cali cabdi waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfacay yidhaahdeen aamiin aamiin aamiin warqadan ibraahim aad baa loo soo qurxiyay sidad ka muuqato dhamaalkaad arkayso alla maxay qad naga qaadatay daabacaddeeda taan hadda akhrinaya lafteeda arag sida ay u qurux badan tahay waxaa noo soo qoray adeer nuur khayr maxamed aadan iyo adeer maxamed khayr maxamed aadan iyo waxa ay yidhaahdeen adeer daa-uud yuusuf maxamed aadan iyo cabdifaadir ismaaciil xasan iyo xaaskiisa iyo cabdisalaan maxamuud cusmaan iyo xaaskiisa iyo isaaq sheekh maxamed ibraahim iyo cabdisalaan macalin maxamed iyo aadan liibaan xasan iyo abtidaahir cabdulaahi aadan huud iyo xaaskiisa iyo hooyo jaaliyo cabdulaahi aadan huud iyo hooyo sarwa cabdulaahi aadan iyo ayeeyo xabiibe aadan huud iyo ayeeyo faadumo cali amiin iyo awowe khayr maxamed aadan iyo awowe cabdulaahi aadan huud iyo suleymaan cabdikhaabir cabdiqaasim waxaana dhammaantood ay joogaan garowe muqdisho baydhabo ethoobiya dubai iyo canada waxayna jecel yihiin taaniyad inay gaarsiiyaan aabe cabdimowla yuusuf maxamed iyo hooyo haadiyo cabdulaahi aadan oo waxay yidhahdeen wiil ugu dhashay gobolka shabeellada hoose degmada banaaney wiilkaasina waxaa loo bixiyey suleymaan cabdimowla waxaana ay leeyihiin allah kaliya kii soo barbaara oo noqda kii dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya laba waraaq ugu dambaysa ayaan ibraahim oo mid ka mid a soo qabanaya oo gacantayda ku dambeeya waxaa la yidhi waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan garabey daandurey waa tahay mid lamidaan idiin soo gudbinaynaa salaantaasi annagoo isku duuban bahda v o a marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah asxaabtan hoos ku qoran oo ugu horeeya aabe maxamuud cali wehliye madoobe waa aabe maxamuud cali wehliye wuxuu ku magac dheer yahay madoobe cali iyo aabe maxamed cali wehliye wuxuu ku magac dheer yahay suldaan maxamed iyo xildhibaan duniyo maxamed cali iyo caruurteeda cabdulaahi m cali iyo caruurtiisa cabdiweli m cali maxamed ba maxamuud ba waa cabdiweli m cali iyo caruurtiisa iyo cabdishakuur m cali iyo caruurtiisa cureejo cali iyo deeqo cali iyo maxamed madoobe iyo sidoo kale caruurtiisa iyo cabdulaahi madoobe iyo caruurtiisa dhammaantood asxaabtan oo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karinay hawada u marinayaan arooska bay yidhaahdeen iyo aroosada kale ah daahir maxamuud cali iyo leyla maxamed cali arooskoodu ka dhacay magaalada ceel god bay yidhaahdeen ee hoos timaada degmada bacaadweyn ee gobolka mudug ducada waa labadiina baa layidhi daandura iyo caashicuud u ducee arooskan ka dhacay bacaadweyn waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo mid aad ku faraxdaan oo aad nolol raaxo badan iyo bashibashii barwaaqaba aad kala kulantaan
waraaqihii makaa dhamaada ibraahim waa tahay aan ku dara marka midan oo dhinacayga taalla waa warqad hambalyo ah waxaa diraya asad mahdi abukar iyo saki maxamed aadan iyo cali mahdi abukar iyo cabdirashiid baaxeer iyo ismaaciil mahdi abukar iyo cabdinaasir xaaji xuseen iyo saalim salaad dhoore iyo shaafici sheekh cali maryan saylac aamina dhufays baa layidhi iyo yaxye sheekh ismaaciil iyo cabdishakuur haybe maxamed iyo maxamed yuusuf bakayle iyo xamse cabdi ismaaciil iyo maxamed ibraahim gabow iyo aweys maxamuud jilcow iyo axmed muuse cali axmed joker iyo ugu dambeyntii cawli cagaare baa la yidhi mise cawl baa loola jeeday waa tahay marka siduu ku qurxoon yahan u akriyo waxaan u qaatay inay tahay magacani cawil oo iidi ay gadaal martay laakiin waxay u qoran tahay cawli cagaare iyo cawil cagaare mid ay tahayba waa tahay iyo axmed akaarshe iyo samsam cabdulaahi cusmaan dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan weriye faysal maxamed aadan faysal fifa aad baa loogu hambalyanaya galabta faysal fifa iyo fatxa cabdilaahi xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa midkii uu ku xigo arooska loo aayo ee ubadka kheyrka qabana lagu kala helo heesta ugu dambaysa ibraahim heesta ugu dambaysa caasho aan usoo qabanayno dhegeystayaashana waa ul iyo diir waxaa wadajir ugu luqeeya xasan aadan samatar iyo khatar daahir cige iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajireeda kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ag fadhiyo caashe ibraahiina intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal idaacaddeeda galabnimo ayaad dhegaysanayseen haddaan qodob iyo laba ka mid oo wararkii caalamka dib idin xasuusiyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa sheegay inay jiraan qodobo xasaasi ah oo laysku mari la'yahay si heshiis looga gaadho arrinta hubka nukliyeerka iiraan xogayaha ayaa hadalkan u sheegay maruu ka dhoofiyey dadka switzerlan idaacaddayadii galabnimo ayaa dhegaystayaal intaas nagaga eeg tan iyo inta aynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno waa ismaaciil farjar iyo maxamed colaad xasan oo idin leh kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.